بsم الlh الرحmn الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين صlى الlه وsلم وbaaرك عlى نبyina محمد وعlى آlه وأصxaaبه وأزواaجه أmahaaت المؤmiنين وmaن تبchm بإحsان إlى yوم الdين أmا bعd waxaan aada ugu faraxsanahay inaan majliskan camiran aan ka soo qeyb galo anoo inshaa allahu tacaala kaga qeyb gelaya kelmad kooban oo ku saabsan fadliga ay leeyihiin salafu haadi اlumma ummaddan sadrigeedii iyo dadkii ugu horreeyey ee cilmigii nubuwada xambaaray cilmi alkitaab wassunna wa hum asaxaaba waana qowmkii uu tacriifiyey sheekhii iga horreeyey si wanaagsan u tacriifiyey cidda ay yihiin waxaa loo tacriifinayaa in laga garto ummadda inteeda kale oo la ictiraafo fadliga ay leeyihiin isla markaana lagu daydo oo maxalli qudwa laga dhigto dad lagu daydo waayo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu inagu faray fii suurati alfaatixa inaynu nidhaahno ihdina asiraata almustaqiim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ilaah baa inagu faray inaynu ku ducaysanno inuu allah subxaanaه wa tacaala inagu hanuuniyo waddada toosan waddadaa toosan oo ilaahay uu tusaale ka bixiyey ciddii qaaday ama martay oo iyadoo waddadaa iyo dhabadaa saxan haysa ku dhibatay ilaa ay mutaysteen in dadka ahlul iimaanka ah ay ku ducaystaan waddadii wanaagsanayd ee ay dadkaasi mareen ee ah waddadii ambiyada iyo saalixiinta wa fii muqadimatihim xagga horena uu kaga jiro nebigeenna moxamed sala allahu alayh wasalam iyo saa'iru alambiyaa ambiyadii kale ee nabiga calayhi isalaatu wasalaam ay ahaayeen walaalaha ay ku ahaayeen walaalaha xagga caqiidada iyo iimaanka iyo bicfada in ilaahay dhammaantood uu soo diray oo ilaahay u soo dhibay risaalad iyo fariin xaggiisa ka socota oo lagu tala galay in uu ku badbaadiyo basharka iyaga oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa muhimaddii uu u abuuray u shara ay u sharxayaan waxaa kale oo dariiqaas qaaday oo ambiyadaa kaga dayday dadkii saalixiinta ahaa ee nebi walba raacay oo iyana ay ugu fadli badan yihiin ciddii atbaacda u ahayd nebigeenna calayhi isalaatu wassalaam oo asxaabu moxamed ah sida ilaahayba qur-aanka uu ku ammaanay meelo badan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ammaanay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo dadkii la rafiiqay wakhtigiisii ee rumeeyey ee qaatay risaaladiisii ee faafiyey ee ku dagaal galay ee naftoodii saxaabada ku soo qaaday ee ilaahay dartii u dhintay ilaa ay ka mutaysteen inay ehel u yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanan yutlaa ilaa yowmi alqiyaama inuu soo dejiyey uu ku ammaanayo oo uuna ku waajibiyey ummadda dabadood iman doonta inay ku daydaan qaala allahu tacaala fii muxkami tanziilihi wa huwa asdaqu alqaa'iliin waasaabiquuna alwaluun min almuhaajiriin waalansaar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله canhum waraduu canhu waacadda lahum jannaatin tajri taxtaha alanhaar khaalidiina fiiha abada dalika alfawzu alcadiim hadihi alaayat alcadiima aayaddaas ilaahay wuxuu ku bayaamiyey laba sifo ama laba tilmaamood oo ay lahaayeen dadka nebiga calayh isalaatu wasalaam raacay ee u nusreeyey bilowgii risaaladdan oo ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin assaabiquun kuwa ummadda inteeda kale uga horreeyey oo uga dheereeyey iimaanka assaabiquuna alawaluun baa alla subxaana wa tacaala uu kusii sifeeyey inay iyagu awaliyada leeyihiin oy awal taagan yihiin oo ciddii iimaanka ama nebi maxamed rumaysa risaaladiisa qaadataa ay noqonayso ruux iyaga u daba jooga iimaanka kuwaas oo muhaajiriin iyo ansaarba leh kuwii ilaahay dartood guryahoodii iyo xoolahoodii iyo sabadoodii iyo beerahoodii iyo maalkoodii intaba ilaahay dartii uga dhaqaaqay oo uga haajiray markii ibdihaad lagu sameeyey ee la dhibay welibana iskamay haajirine biamri illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay oo faray nebigiisa iyo saxaabada in ay ardulmahjar inay tagaan oo u hijroodaan bay ku hijroodeen iyagoo faramaran oo adduun saabur ka ah waxbana aan haysanin oo naftooda la baxsaday bay waxay tageen ardulmahjar dhulkii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ugu talagalay dhulkii hijrada oo ilaahayna u qur-aanka ka seekeeyey waman yuhaajir fii sabiili illaahi yajid fi lardi muraaqaman kafiira wa sacatan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi naafic oo ballaadhan iyo maal iyo awlaad iyo waxa weeyaan inay helaan deegaan intaba ilaahay uu ku siiyey subxaana wa tacaala oo ilaahay cidhiirigii kaga saaray ilaahay markaa wuxuu sheegay subxaana wa tacaala dadkaa saabiqiinta ah ee horreeyey ee muhaajiriin leh iyo ansaar kuwa nebiga calay isalaatu wasalaam soo dhoweeyey nebiga iyo saxaabadii soo qaxay ee lasoo baxsaday soo dhoweeyey ee difaacay aladiina ahlajuu sadra nabiyi sala allahu alay wasalam baraduu sadra nabiy nebiga nimankii laabtiisa qaboojiyey markay ku yidhaahdeen waxa naftayada iyo caruurtayada aan ku difaacno baanu kugu difaacayna dee qofka haddii loogu yimaado caruurtiisa iyo xaaskiisa ma waxbuu dhowranaya sow nafta duldhigi maayo waxaanu naftayada iyo caruurtayda ku difaacdaanu kugu difaacayna bal waxay ka hormariyeen naftooday ka hormariyeen markay nabiga calayh isalaatu wasalaam isaga dhigeen cadowga seeftiisa markii ay awlaaddooday ka hormariyeen markay seef kala hor tageen aabbayaashood iyo ilmaadeeradood iyo awowayaashood iyo xididkoodii iyo haddeed bixukma xigtadoodii dhammaan wixii iimaanka diiday ee kufrigii ku baaqi noqday ayay seef kala hor tageen taxqiiqan liiimaanihim iyagoo iimaankoodii kaga dhabaynaya ilaahayna baa subxaana wa tacaala uga markhaati kacay haa laa tajidu qowma yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaaduna man xaada allah warasuulah walow kaanuu aabba'ahum markaa aabbayaashood ha noqdeen walaalahooda ha noqdeen qaraabadooda ha noqdeen cidda xigtadooda ha noqdeen cidda doontaan ha noqdeen ilahay wuxuu sheegay subxana wa tacala in dadkaas ahluliimaanka ee saxaabadahay inaanay wax muxaabaada aqoon inaanay afgobaadsi aqoon in ay xaqa aynamaa kaan wa maca man kaan inay ku sugan yihiin kuwaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku lamaaniyey oo uu ku cadfay waladiina itabacuuhum biixsaan kuwa raacay muhaajiriin iyo ansaar iyo dadkaas saabiqiinta ah biixsaanin wanaag ku raacay ilaahay muxuu marka subxaana wa tacaalaa uu khabarkii ka dhigay radia allaahu canhum ilaahay baa ka raali noqday waraduu canhu iyana way raali noqdeen waacadda lahum jannaatin beero baa ilaahay u diyaariyey tajri ay qulqulayso taxtaha alanhaar hoosteeda webiyaal baa qulqulaya webiyaasha qur-aanku sheegay oo malab leh oo biyo leh oo haddeedba xog maayoy khamri leh oo caano leh ayaa hoostooda qulqulaya khaalidiina fiiha weligood way ku waarayaan abadan dalika huwa alfawzu alcadiim baa ilah yidhi subxana wa tacaala waa taa liibaantii weyneyd horta kuwaa ilaahay wuxuu u ammaanay bilaashuma ammaaninin in lagu daydo darteed baa ilaahay u ammaanay inay ilaahay adduunyadu ku abaalmariyey intaan aakhirada la gaadhinin dadka la leeyaha ku dayda oo shareecadu inagu ilzaamisay ama inagu waajibisay inaynu ku dayanaa waa dadka iyagoo ifka maraya janno lagu bishaareeyey oo saxaabadii nebiga caleyh isalaatu wasalaam ah ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala isagoo ammaanaya nebiga iyo saxaabadiisa muxamedun rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaaءu calى اlkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukcan sujada yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min ahari الsujuud allah wuxuu sheegay subxaana wa tacaala muxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay ergeygii ilaahay soo diray waladiina macahu kuwii nebiga raacay ee la jiray ee maciisa ahaa sifadoodu waxa weeye ashidaaun cala alkufaar waa dad gaalada ku ad adag ruxamaa'un baynahum dhexdoodana waa dad isu tudhaalo badan oo isu naxariis badan oo isjecel taraahum waxaad ku xaqiiqsanaysaad ku arkaysaa inay yihiin rukacan sujadan inay xaalaadkaa ku sifaysan yihiin ay yihiin raakiciin lilaah saajidiin lilaah kuwa ilaahay sujuudsan gooryaayaan kuwa ilaahay rukuucsanoo tukanaayo o cibaadaysanaya yabtaguuna fadla min allah waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo dheeraadkiisa alle subxaana wa tacaala dalbaya wa min fadlihi maxaa ka mid ah aljanna wa min fadlihi maxaa ka mid ah alcilm wa min fadlihi waxaa ka mid ah alrisq wa min fadlihi waxaa ka mid ah alawlaad intuba waa ka mid siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud calaamadda wejiyadooda ku sugani waxa weeye raadkii sujuudda baa ilahay yihi subxaana wa tacaala aahaartii cibaadadaa ka muuqata baa alla subxaana wa tacaala u sheegay kuwaa weeye kuwa layna farayaa inaynu raacno ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi lilfuqaraa'i almuhaajiriin aladiina ukhrijuu min diyaarihim وأmwaalihim ybtaguuna fadla min allahi وridwaana وayansuruuna اllaha وrasuulahu ulaa'ika hm الsaadiquun wاladiina tabawa'u الdaara wاliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim walaa yajiduuna fii suduurihim xaajaة mima uutuu wayuhiruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa wman yuuqa suxa nafsihi faulaa'ika hm اlmuflixuun wاladiina jaaءuu min bacdihim yquluuna rabna اغfir lana wlإkhwanina اladina sabquna bاliiman wla tjcal fi qulubina gila liladina aamanuu rabana inaka ra'uuf raxiim aayadda cadiimka ah alla subxaanaه wa tacaala wuxuu inoogu sheegay inuu ku ammaanay oo uu madxiyey dadka fuqarada ah ee aan waxba haysan ee saaburka ah ee haddana weliba soo hijrooday oo ilaahay darti usoo hijrooday ilahay wuxuu ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala dadka muhaajiriinta ah inay yihiin dad foqoraan waxba haysan isbiruu yaa ahla sunna cala alfaqr waalbu's ku sabra ahlu sunnaha maanta jooga baan leeyahay faqriga waayo dacwaddan waa dacwad xaqa dacwad maal loo soo doonta ma aha dacwad manaasib iyo xila loo soo doonta ma aha qofkii ag joogaa sunnadaas ayuu gaadh ka hayaa naftiisana ku ilaalinayaa nafa nafaha kalena uu waxaweye ugu yeedhaya nabiguna alayh isalaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay awalu zumratin tadkhulu ljanna waa fuqaraau lmuhaajiriin kooxda ugu horraysaee jannada gelaysaa waa dadkii muhaajiriinta ahaa ee alla dartii u hijrooday saxaabada kuwoodii weliba fuqarada ahaa mar allayaalo marka ay tagaan jannada albaabkeeda ee la arko ayaa wuxuu malagu odhanayaa awa qad xuusibtu ma laydin xisaabiye markaasay odhanaya oo maxaana laga xisaabiyaa kaanat suyuufunaa calaa cawaatiqina seefahaas ayaa degta noo saarnaa oo yaa khayl allahi irkabu marka qaylada jihaadku soo dhacdo ayuun baanu fardaha halabsan jirnay oo fuuli jirnay halka geeridu jirto ayaanu nartaad halkaasaanu tegi jirnay annagoo iyagoo naftoodii sida oo ilaahay dartood inay u shahiidaan doonaya iyagoo diintii difaacaya oo fii sabiili illahi ku sugan marka faqrigaa iyo wasfigaa lagu sifeeyey faqrigaasi wuu anfacay maalinta qiyaamaha waayo qofkii maanta qaniga ee hantiilaah ee adduun badan urursaday xisaab baa sugaysa sawaan kaana mu'minan aw munaafiqan aw kaafiran cidduu doono ha noqdo mu'min ha noqdo munaafiq ha noqdo gaal ha noqdo maalkiisi waa laga xisaabinaya lan tazuula qadamaa cabdin yowma alqiyaamati xataa yusal can arbac qofna labadiisa lugood halka ay taagan tahay maalinta qiyaamaha ka dhaqaaqi maayo ilaa afar shay la weydiiyo maxaa ka mid a maalkiisii xagguu ka soo kasbay oo ka keenay min ayna iktasaba wa fiima anfaqah baa ku jirtay iyo halkuu kusii bixiyey waan soo ururiyey waana bixiyey aada soo ururisay biayi wajhin ma wej xaqa baad ku soo ururisay ma wej baatila baad ku soo urursatay maalka miyaad soo dhacda miyaad soo yahoobido ma tuugaa ma qasbiyo boolibaa muxuu yahay ma rishwo iyo laaluushbaa muxuu yahay mar labaadkana su-aal kalaa sii daba taalla wa fiima anfaqa maxaad ku bixisa ma fi lmalha ma waxaad ku bixisay meelaha malaahidee lagu tunto ayaad la tagtay ma diinkaad ku kor yeeshay ma masaajid baad ku dhistay ma malcaamad baad ku dhistay ma macad baad ku dhistay ma naftaadaad ku nafaqaysay nafaqaadkii waajibkaabaad ka bixisay xagaad ku bixisay su-aalaha afartee la isweydiinaya laba ka midii waa maalka marka ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku sifeeyey inay fuqara yihiin ilahay wuxuu aaya ku sheegay subxaana wa tacaala aladiina ukhrujuu min diyaarihim wa amwaalihim maal way haysteen laakiin maalkii waa laga faramaroojiyey oo waa laga saaray maalkoodii beerahoodii xoolahoodii oo xoraysan ay laanka saareen bay subax qura ka dhaqaaqeen iyadoo xerada ay gu xeraysan yihiin dhulkii ay lahaayeen iyo boosaskoodii nabigu alayh isalaatu wasalaam markuu soo noqday guri qura uguma iman reer bani cabdilmualib guryahoodii cabaas baa iibsaday waktigaa oo isagu dee markaa aan weli soo islaaminin qof kastoo iska tegay guryihiisii waa la iibsaday waa la waa la faasaxay ya wahal taraka lanaa maaratay miyuu waxba nooga tegay buuri ya marka waxa weeyaan aladiina ukhrujuu min diyaarihim wa amwaalihim yabtaquuna fadla min allahi wa ridwaana ilaahay bay subxaana wa tacaala ka dalbayaan oo weydiisanayaan fadligiisa iyo raalli ahaanshihiisa wayansuruuna allaha warasuulahu ilaahiy rasuul bay uhiilinayaan dad badan maanta waxay uhiilinayaan naftooda waxayna dadka ugu sheegayaan inay diinta uhiilinayaan laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan maa yadcuuna linnaas ilaa bianfusihim naftooda dadka ugu yeedhayaan ilaahay dadka ugu yeedhi maayaan udcuu ilaa sabiila rabbika bilxikma kuma kuma kuma shaqaynayaan qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiirati ana waman itabacani aayaddan lafteeda kale waa ammaan lamaadoo la ammaanayo mu'miniintii nabiga la noolado saxaabadii ah waayo ilaahay wuxuu sheegay inay tahay taa dariiqiisii saxnaa qul haadihi sabiilii tani waa waddadaydii adcuu ila allah ilaahay baan dadka ugu yeedhay anigoo calaa basiiratin ay calaa cilmin cilmi ku dhisaya oo cilmi ku sugan ana waman itabac aniga iyo cidday raacdayba calaa basiira anagoo ku sugan baanu ilaahay dariiqiisa dadka ugu yeedhayna dad badan waxay ugu yeedhayaan dariiqa sheekhooda ama dariiqa xisbigooda ayay ugu yeedhayaan laakiin odhan maayaan tacaalow ila sunna war sunnada u kaalaya tacaalow ila alkitaab war kitaabka u kaalaya war kitaabkaan ku kala baxno qaala tacaala fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi wاlrasuul hadaad shay isku qabataanee isku maandhaaftaan ilaahay u celiya iyo rasuulkiisa ilaahay u celiya waxaa loo jeedaa ilaa kitaabihi rasuulka u celiyana maxaa loo jeedaa markuu noolaana isagaa loo celinayey haddii uu dhintana maxaa loo celinaya ilaa sunnati sunnadiisi baa loo celinaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ulaa'ika hum asaadiquun kuwaasunbaa run badanayaal ah oo ka run sheegay fii iimaanihim iimaankoodii dhabbay ka sheegeen marka kuwa ilaahay saadiqiinta ka dhigay ee kelmadoodu sidqi tahay ee ficilkoodu sidqi yahay sidqun fi lafcaal wa sidqun fi laqwaal soo in lagu daydo ma mudno marka soo in dariiqoodii lagu ducaysta maha soo in dariiqoodii la maro maha soo in dariiqoodii la isweydiiye maha soo in la yidhahdo halkay ka baxeen iyo halkay mareen iyo maxay yidhaahdeen iyo siday wax yidhaahdeen iyo siday aayadda u fahmeen siday nusuustan u fahmeen iyo waxaan maanta aynu ka diin dhigananaa sabankoodii diin ma ahayd famaa lam yakun yowmaydin diinan maalintaa wixii aan diin ahayn e maantana diin maaha sheekheena qaaligeelaya sheekh maxamed cabddaahir xafidahu اllah waracaah baa wuxuu had iyo jeer yidhaahdaa oo raggii jamaacaadka soo marayna ahaa jamaacaadkan waaweyna maanta soomaaliya ka jira raggii budiga ee aasaasayna ahaa baa wuxuu yidhaahdaa diin aanan anigu ka da'weynahay diin ka dhigan maayo waxaan ba anaa sameeyey buu idhahda jamaacadan gebigeedba dadku hadda ay isku haystaan anaaba gacanteeda ku sameeyey anaaba ka da'weyn marka diini waxa weeye waa diinta innaga inaga da'weyn ee sanad mutasila leh sanadkeeda mutasilkana nebiga iyo saxaabada u galo dhammaan axsaabta oo dhan sanadkooda waa munqadic sanadkoodu wuu go-an yahay leanna waxay ka soo jiiraynayaan sheekhoodii ma sii wadi karaan laakiin markaad iminka maanta caqiidadaada sheegto oo aad tahdo caman yaad ka qaadatay fulaan caman yuu ka qaatay fulaan waa inay halkaa nebiga ka gashaa wa ilaa laysat caqiida dee marka haddii kale caqiidaba maaha caqiidadaadu waa inaad u abtirisaa walidaalika saa daraaddeed maadaama isnaadka ma sanadku uu yahay min khasaa'isi hadi lumma khisiisa min khasaa'isi hadi lumma waxyaalaha ummaddan ay la gaarka tahay ee ummadihii hore aanay lahayn ummadihii hore kitaabkoodii iyo hadalkii ambiyadooda ma isnaadin karaanoo ma tiirin karaan laakiin maanta qur'aanka inagu maanta dadka yaqaana cilm cilmu lqiraa'aatka bisanadi lmutasil ayaa halkaa nebiga ka gelinayaa qira'ada uu akhriyaayo qira'ata xafsan can caasim bisanad mutasil buu halkaa ka gelinaya ilaa uu nebiga geliyo hadday xadiis tahayna waa inuu sanad xidhiidhiyaa ilaa nebiga waa inuu galaa hadduu sanad hadduu xadiis jira uu yahay haddii uu loo abtirin waayo o u abtirsiiyo yeel yeelan waayo dee innagaba qofkaan abtirsanayni dhalad ma aha sideebuu marka waayo xadiiska aan sanadka ulahayn oo dhalad u noqon karaa oo xadiis saxan u noqon karaa marka saxaabadaas ilahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin ulaaika hum asaadiquun ilaahay wuxuu gaar u ammaanay ansaarta waladiina tabawa'u daara wاliimaan min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim kuwii daarta oo ah madiina degay oo iimaanka hore u rumeeyey oo iimaanka qaatay way jecel yihiin cid allayaala ciddii usoo qaxday ee alla dartii usoo hijrootay way soo dhoweynayaan waayo waa dadka iimaanka ku walaala ahaayeen oo u yimi waa kuwii gaadhay inay dumarkooda qaar ka mida yidhaahdaan waa kuu furaynaa hebelow waa kuwii gaadhay inay maalkoodii la qaybsadaan oo muwaasaad la sameeyaan saas daraaddeed ilahay wuxu uhi walaa yajiduuna fii suduurihim xaajatan mima uutuu wayu'iruuna calaa anfusihim walaw kaana bihim khasaasa ilahay sheegay subxana wa tacaala xal yaala wixii la siiyo laabtooda waxba dareemi ma- maayaan oo odhan maayaan maxaa maalka loo siiyey way dhacday mararka qaarkood inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam quraysh raggii ugu waaweynaa uu maalkii uu markuu qaybinayey hawaasin maalkeedii inuu siiyey dabeetana dadka qaar hadleen oo yidhaahdeen yadacuna annagiina wuu naga tegayaa niman seef seefahayaga iyagoo dhiiggii weli ku yaalliin raggaanu laynaynina dee raggoodiina waxbuu siinaya oo nimankii quraysh u waaweynaaya waa kii nabigu calayhi isalaatu wasalaam la garnaqsaday ansaar ee intuu meel isugu yeedhay uu yidhi alam alam ajidkum dulaalan fahadaakum allahu bi idinkoo lunsan miyaanan anigu idinsoo helinin oo ilaahay sabab iiga kiin dhiginin inuu alla igu kiin hanuuniyo haaba yidhaahdo miyaydaan sidaa ahayn oo miyaanan sidaa ilaahay subxana wa tacaala sabab iga dhigin intaasoo jeer markay u qoreen baa nebigu yidhi oo uu ka yeedhsaday oo wax runa uu nebigu ku hadlay iyana ay u qireen ayuu nebigu yidhi hadda waxaad odhan kartaan idinku laftiinnu adigoo lagu soo baacsaday oo lagu soo eriyey miyaad noo imanin oo aanaan ku soo dhoweynin hadda taa idinkuba waa odhan kartaanba nebigu gartoodii iyo xujadoodii buu u laqimaya nabigu calayh isalaatu wasalaam marka waatay ooyeen allah wa rasuuluhu aman ilaah iyo rasuul baa gallad leh waatay yidhaahdeen markii dambe aan intaa yaree dadka qaar quluubtooda ku soo dhacday khaatirtaa na- ay cabireen ila nifaaq iyagu munaafiqiin may ahayne dad mu'miniina may ahaayeenoo sariixiina oo waxa qalbigooda xagta markiiba afka ka sheega nebiguna calayh isalaatu wasalaam haddii haajiskoodaasi meel qaldanuu maro wuu u sixi jiray markaa nabigu calayh isalaatu wasalaam uu usaxay Een, marka qalbiyadooda waxaa nebigu alay sl sl maal qaybinayey waxa weeyaan een, wax da- ma dareemayaan bal iska daaye wayuhiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa baahiibaha hayse walaaladood bay door bidayaan in laga hormariyo walaaladaya horta wax siiya bay odhanayaan soo hijrooday oo iska horraysiinayaan walaalayaal hal- bihadi lmunaasaba waxaan idin leeyahay haddaynu nahay dadkan maanta afka soomaaliga ku hadla meelaynu joognaba aan dhexdeenna dagaallaa ka dhacay hareeraheennana dagaallaa ka dhacay intaasoo jeer baa la qaxay oo nin walba baradiisa ka qaxay oo bara kala tegay dad badan oo qaxay innaga dhexdeenna waxaa laga yaabaa inaynu wax istarno dhexdeenna laakiin waxaa jira dad walaalaheena oo hareeraheenna degan oo yaman iyo suuriya ay ugu horeeyaan inay qaxooti inoola joogaan oo inoo yimaadeen dadkaas inoo soo qaxay bilmunaasaba waxaa leeyahay soo dhoweeyey adcimuuhum bima tudcimuun waxaad cunaysaan wax ka siiya waxaad xidhantihiinna wax wax- wax ka huwiya guryaha ku qaaligaraynina haddaa bilaash uga dhigi kartaan guryaha bilaash uga dhiga hooya carruurtoodii iyo dhallaalkoodii ayay maanta gacmaha iyo afkaba ku ku sidaan soo dhoweeya walaalayaal ha dhibinina waxay leeyihiin waa dad sideenoo kale ah dad cubaada bay leeyihiin dad culimaa bay leeyihiin dad fusaaqa bay leeyihiin cid walba way leeyihiin laakiin xadhiggaa ilaahay isugu keen xidhay oo iimaanka ah xeeriya welibana ogaada yaman fadaa'il gaara bay leedahay qabaa'il biakmalihaa mar qura soo islaamay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka farxiyey iyagaa ka jira nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aqbilu lbushraa yaa banu tamiim reer banu tamiimow bishaarada maanta qaata qaaluu bashartanaa fa actinaa horaad noogu bishaaraysa waxna sii maanta bay yidhahdeen dabeetana nebigu yaman bu hal yaman buu ku jeestay reer yamanow bishaarada aqbala id lam yaqbalha banu tamiim reer banu tamiim waa aqbali waayeeni idinku aqbala waanu aqbalnay bay yidhahdeen maal kumay xidhinin waxba kumay xidhinin ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku sheegay isagoo ku ammaanaya aan waxa weeyaan aan dee aayaad badan baa lagu fasiray inay ahlalyman yihiin ya waxa weeyaan aayaddii maxay ahaydeen yuxibuhum wa yuxibuunahu adilatin cala almu'miniina cizatin cala alkaafiriin a bilowgeeda maxay ahayd man yartada minkum can diinihi fasawfa yaأti lahu biqowmi yuxibuhum wa yuxibuunahu adilatin cala almu'miniina cizatin cala alkaafiriin wa ahl alyaman wey oo min fadaa'il yaman bay ka mid tahay haddaad ridowdaan ilaahay wuxuu keeni doona qoom ya uu jecel yahay iyaguna ilaahay jecel mu'miniinta u dhibirsan acizatin cala alkaafiriin gaaladana ku adag waa ahlulyaman yaman haddaynu haddaynu cid ku xeerinayno abu hurayre ma ku xeerinaa abu muusa alashcari ma ku xeerinaa raggii sunnada inoo soo xifdiyey waa inaynu ku dadkaa xeerinaa si gaara u xeerinaa waa walaalaheen ilaaliya ha dhibinina difaaca raaligeliya kooda khaldama khaladkooda xambaara sida nebiguba alayh isalaatu wasalaam ansaar uu u yidhi waxa weeyaan kooda musiica isaa'ada ka dhaafa kooda xumaan sameeya ayuu kula dardaarmay nebigu alayh isalatu wasalaam saxaabada kooda xumaan sameeya ee ansaari ah xumaanta ka dhaafa ha u qabanina kooda wanaag sameeyana ka aqbala annaasu difaaru walansaaru walansaaru shicaaru dadkii wuxuu ka dhigay dharka sare baa nebigu ka dhigay ansaarna muxuu ka dhigay shicaar shicaarku waa sangalaydhka amase waa faaniilada ama dharka hoose ee aada jidhkaaga xigsiisid sow jidhkaaga waxa weeyaan dharba dharku uga macaan yahay ee aanu dhibaynin ee aanu xaganaynin xigsiin maysid ya ka yar qandarafaadka ee adagna soo soo sarraysiin maysid dadkii kale oo dhan wuxuu ka dhigay inay yihiin hugii sare dharkii hoosena muxuu ka dhigay yaad habeenkii markaad seexana saxtaa iskama bixisid inaad isku reebtaaba laga yaabo ood isaga ku seexato ansaar buu ka dhigay laa yubqidhum ilaa munaafiq baa nebigu nimaan munaafiq ahayn uma cadhoodo ansaar ma ogtihiin ansaare inay tahay yaman aliimaanu yamaanu walxikma yamaaniya marka nebigu yihi markay nebigu yihi ataakum qowmun qowm baa idiin yimi hum araqu afidatan wa alyanu quluuban dad qalbi jilicsan baa idiin yimi waa ahlulyaman markii laga warramaayey ma ogtahay in lagu fasiray inay yihiin aliimaanu yamaanu walxikma yamaaniya alaws walkhasraj walaws walkhasraj min qaba waa qaba laba qabiilo oo usuuluhum usuul waa qaxtaaniyiin weeye waa yaman marka kulla haadii waxaan ugu dheeraanayaa kelmaddaa waa la doonayay jamci khafiir ah inay dhegteeda ka maqlaan oo in la ilaaliyo oo wax la xeeriyo dee nin dhanbaaba qabiil dhan lagu xeeriya la yadaa u yidhaahdaa reer hebel maadaa reer hebel ahaa reer hebel waxaan ku xasuusanay ninka hebel la yidhaahdo oo abaal nagu lahaa reer masar oo dhan nebigu siduu u xeeriyey waad ogtiin maariyat alqibdiya lagu xeeriyey fa ina lahum dimatan wa esh dimay leeyihiin baa nebigu yihi marka nebigu alayh isalaatu wasalaam wuu xeeriyey marka xeeriya baaraka allah fikum waxay la gashay ammaantii ilaahay subxaana wa tacaala uu ka bixiyey saxaabada waxaa ka mid ah qaala tacaalaa alla waxa uu yidhi faأnzla allahu sakiinatahu calىa rasuulihi wacalى اlmuؤminiin waalzamahum kalimaةa الtaqwى wakanuu axaqa biha waahliha wakana allahu bikuli shayin caliima wa qaala tacaalaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu sheegay in uu xasiloonidii nebiga iyo dadkii mu'miniinta ahaa ee la joogay waktigaa ilaahay quluubtooda xasilooni geliyey oo kelmaddii taqwada iyo alla kacabsigana uu ilaahay subxaanah wa tacaalaa uu dhaxal siiyey oo uu inay noqdaan dad qabsada kelimatu taqwa oo kelimatu tawxiid ilaahay ka dhigay intaa markaan aayaadka kaga imaado waxaan raacinayaa aayaad badan baa runtii ka hadlay lama soo koobi karo laakiin aayaadka waxaan ku khatimayaa ilaahay aayaddii wuxuu yidhi subxaanaه wa taعala marka dhowta aynu akrinay wاladiina tabawow daara wاlimaana aayaddaas aakhirkeeda wاladiina jaaءuu min bacdi kuwa iyaga dabadood kuwa dabadood yimi ama iman doona yaquuluuna waxay odhan doonaan rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna bاliimaan ilaahu annaga iyo kuwa aan iimaanka nooga horreeyey ilaahu dembiga iga dhaaf walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu dadkaa mu'miniintaana ilaahu nactooyo iyo xiqdi ilaahu qalbigayga ha u gelinin rabbana inaka ra'uuf raxiim aayaddani waa xujatun daamiqa cala araafida waa xujo ka takhallusaysa oo baabi'inaysa oo daminaysa oo baabi'inaysa nimanka raafidada la yidhaahdo ee leyl nahaar ka dhigtay tasbiix caydii fudalaau saxaaba saxaabada kuwii ugu fadliga badnaa oo ay ka mid yihiin shaykhaynkii saxaabada abubakar wa cumar oo ay ka mid yihiin cuhmaan oo ay ka mid yihiin mucaawiyata bn abi sufyaan sihru الnabiy salى اllahu alيه wasalam ama waxaa la yhaha sihru اlmu'miniin mu'miniinta oo dhan ayuu xidid la yahay mucaawiya oo siduu ula yahay dee walaashii miyaa nebigu qabin umu xabiiba miyaa nebigu alay slat slam qabin miyaanay umahaati اlmu'miniinka ka mid ahayn miyaanay hooyo oo kale inoo ahayn maadaama guurkoodii laynaga xaaraantinimeeyey xaasaskii nebiga oo laynaga xaaraantinimeeyey ilaa qiyaami saaca saw bimathaabati alum sidii hooyo oo kale inoogama dhigna dee ninka waayo hooyadeen la walaala muxuu inoo noqonaya yaa de waa caynka waxaa la yihahda khaalu lmu'miniin baa la yhahda mu'miniinta abtigood baa la yhahda marka saasaa loogu bixiyey khaalu lmu'miniin wasihr الnabiy salى اllahu alيه wasalam marka kuwaasay caayayaan culimmaduna waxay yidhaahdeen bacdu salaf waxay yidhahdeen ilaahay wuxuu doonay bixikmatihi اlbaaliqa inaanu saxaabadaas mar qura ajarkoodu aanu kala go-ynin ilaa qiyaami saaca markaasuu wuxuu u sameeyey qaar habeen iyo maalin caayayo ku tasbiixsanaya kuwana way ku dallacantahay kuwana waa u dallacantahy socankaa maaha bal qofka cibaado ka dhigtay cayda abubakar iyo cumar ka warrama culamadu waxay ku xukumeen inay kufaar yihiin raafidada waayo waxa weeyaan waa mukadibuuna liaayaati illaah aayaadka ilahay bay beeniyeen aayaadka ilaahay oo dhan miyaanay ku ijmaaceen inay ammaanayaan saxaabatu rasuuli illaah oo muhaajiriin iyo ansaara muhaajiriin iyo ansaar siday u dhan yihiin calaa bakrata abihim way caayaya marka laga soo reebo afar nin afar nin bay ka soo reebeen qura kala soo hadheen markaa waxaa laynaga rabaa inaynu innaga haddaynu nahay ahlu sunnaha inaynu ishaadayno oo kor u qaadno qiimiga saxaabada oo meesha lagu maagayo ama wax lagaga sheegayo inaynu ka dhaqaaqno waayo qof mumin inuu jooga maaha sida halka ilaahay lagu caayayo rasuulka lagu caayaba inuu joogo aanay ahayn nacam xataa yakuuduu fii xadiidin hayri ilaa ay war war kala bilaabaan oo warkaa cayda ka tagaan nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi khayru nnaasi qarni dad waxa u khayr badan qarnigayga qarnigana waa kii marka dhotu sheekhu sheegay in aan uu yahay culimada isku khilaafeen ereyga qarni waxaa looga jeedo qaar waxay waa afartan sano qaar waxay waa siddeetan sano qaar waxay waa boqol sano wa huwa raajix waana qowlka raajixa waayo nabigu alay isalatu wasalaam cabdillah bni busrin wuxuu yihi waxaad noolaan doontaa qarni baad noolaan doontaa boqol sanona noolaa taasaa laga qaatay imaam albukhaari baa ku keenay kitaabkiisa loo yaqaano ataarikh sagiir ku keenay markaa khayru الnaasi qarni uma aladiina yalunahum uma lin uma aladiina yalunahum waxaa ku soo xiga xagga khayriyada iyo khayr badnida dadoo dhan waxa u khayr badan qarniga aan jooga baa nabigu wa hum qarnu qarnu saxaaba dabeetana waxaa ku soo xiga xagga khayr badnida dee kuwa kusoo xiga oo ah aلtaabiciin aلtaabicuuna lahum bixsaan waxaa ku soo uma aladiina yaluuna waa maxay waa atbaacu taabiciin saddexdaas qarni waa saddexdii qarni ee shareecada la dawinay ee la diiwaangeliyey qur-aanka wakti horea la diiwaan la dawinay oo qarni saxaaba ma soo dhaafin oo abu bakar ayaa jamciye qur-aanka markii ugu horreysay aljamcu alawal mar labaadkiina waxaa jamciyey cuhmaan binu cafaan ayaa dee jamciyey kaas ayaa maaragtay jamcaas ayaa caan noqday oo aafaaqda iyo jihada loo kala diray nusakdiisii oo qoraal ku sameeyey qoraalka maalintaa qoray maanta wuxuu yahay fanni mustaqilun bidaati fanni funuunta culumta qur-aanka ka mid ah oo sidiisa u taagan oo loo yaqaano cilmu arasmi bilqur'aan baa la yahdaa qoraal gaara buu leeyahy cilmiga qur-aanku qur-aanku sida loo qoraa qoraal gaara buu leeyahy oo khilaafsan qawaacidda imlaayiga aynu naqaano maanta cilmu rasmi baa la yahdaa qur-aankii maalintaa qorayna akhriskiisii masxafka akhriskiisii waxaa ka dhashay qiraa'aad baa ka dhashay toddobada qira maanta aynu akrinaa bal casharada aynu akrinaa culamada qaar waxay ku doodaan unsila alqur'aanu calaa sabcati axruf qur-aanka toddoba xaraf baa lagu soo dejiyey xaraf ka mida weeyaan lixdii kale meesha way ka maqan yihiin qaarna waxay yadha maya toddobadii xarafba meesha ku wada jiraan marka tobankan qiro ama afar iyo tobankan qiro waa hal xaraf oo wujuudiisii kala duwanaa loo qaabka loo akriyay wey laakiin qof waliba hawadiisa iyo siduu doonayay uma akrine mid waliba qaabkaa u akriyay nebiga ugu akriyey bisanad mutasilana waa leedahay mutawaatirna way tahay toddobadaas oo ilaahay qiradu mutawaatir noqoto oo ay luqada carbeed ay noqoto mid waafaqsan ka horow dee la qaadan maayo walow wajan hadday doonto wejina ha ka waafaqdeen waana mutawaatirta waana shaadhay waxaa markaa dadkaas saddexdaa qarni baa ugu khayr badnaa waa saddexda asmaadeeda halka ka maqliseen asalaf الsaalix الqرuن المفضلة أهل السuنة والجaماعة أهل الأثر الجaماعة الطائفة المنصورة السلفiyuuن كuل hذه waxa weeyaan المسمyaaت waa أوصاaف لمسمى واaحد wey نaعم waxaa نبgu عليه الصلاaة وaسلام yihi لا تصبوا أصحاaبي asxaabtayda iminkaba ha caayinina kaanamaa waxaad moodaa nabiga alay islat wasalaam in waxii loogu sii sheegay inay jiri doonaan daa'ifo cayda saxaabada ka dhigan doonta cibaadaba asxaabtayda ha caayinina falow ana axadakum anfaqa midla أxudi dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa haddii ruux idinka midihi uu buurta uxud dahab la-eg uu bixin lahaa ma gaadhi kareen mid ka mid ah mud uu bixiyey mudku waa maxay waa calaa qadri lkaf kafkaygaa ama jalaqleedaydaas wax la-eg wax la-eg sacabkaygaa muggii sacabkaa muggii oo nin saxaabii bixiyey sadaqada u bixiyey halkaa ilaahay agtiisa ka gaadhsiisan tahay ya ruux buur dhan oo dahaba sadaqaysta xataa ma gaari karin mudkiisaasaanu gaari karin walaa nasiifa xataa nus baanu gaari karin iska daa sacab kaamile eh sacab barhkii baanu gaari karin haniian lahum bilfadli wاljanna waa u haniyeyna kuwa jannadii iyo fadligii wixii ilaahay ugu talagalay subxaanah wa tacaala nasal allah tabar- tabaaraka wa tacala an yaxshuranaa macahum ilaahay innagana haynala soo xashriyo nebiga iyo saxaabadiisii aakhiro alla haynala soo xashriyo oo haynala kulmiyo bixubbinaa lahum inaanu kalgacaylo hayno darteed ayaynu ku tawasulaynaa allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed aan waxaa nebigu calayhi isalaatu wasalaam caado u ahayd marar badan inuu had iyo jeer samada eego marka maalin maalmaha ka mid ah ayuu samada eegay dabeetana wuxuu yidhi annujuumu amaanatu lisamaa xidigaha aad aragteen samada ammaankoodii weeye nabadgelyadoodii weeye oo nabadgelyay u yihiin inta ay xidigahaasi ay samada joogaan samadu waa nabadgelyo fa idaa dahabat الnujuub maalinta xidigahaasi daataan oo meesha ka baxaan ata الsamaaa maa yuucaduun samaawaadka waxaa ku dhacaya wixii loogu loogu ballan qaaday ee loo yabaahay ida الsamaa اnfatarat soo ilaahay ma odhan ilaahay uguma ballan qaada inay samadaasi dildilaaci doonto oy baabi'i doonto yowma natwi samaa ka tayi sijilin lilkutub samada gebigeeda waa la laabaya sida war xaashida loo laabo oo kale la laabaya gebigeedaba dhulkana waa la laabaya marka haddii samadii arladiiba la laabo dadka halka istubayaan caaishaa nabiga weydiisay maalintaas samadii arlada la laabaya dadku jidka siraad bay tuban yihiin jidka siraadna waa briij dul mara jahanama oo afkiisa usar u shisheeyana uu yahay waxaa ku qabsan buundo yar oo mu'minunbaa halkaa taga buundadaa yar mu'miniintaa la tubayaa halkaas dabeetana mu'miniintaa loo kala qisaas qaadaya wixii dhexdooda wixii maal kala cantuugay wixii dhiig kala qaaday wixii iscaayay wixii wax isyeelay halkaa waxaa gaadho horta mu'minun buundadaa yara marka laga dhammaado biriijkaa dul mara jahanaba oo jidka siraada oo khatar ah jidka siraadna maqsuudkiisu waxa weeye waxa lagu kala saaraa munaafiqa iyo muuminka maanta ishuwan gaalada lama mariyo jidka siraad iyaga marka ugu horeyaba naartaa lasii gelinaya laakiin jidka siraad yaa lagu kala saaraya munaafiqi iyo muuminkii markay meeshaa maraan munaafiqi baa lala hadhaya walciyaadu billaah sidaa marka dee ay kalaaliibta u qabsadaanna birahaasaa usoo qaroofan ee qofka munaafiqa garanaya ilaahay uu basiirada geliyey way soo qabsanayaan xagga hoosey ku tuura xagga hoosena waa jahanaba walciyaadu billah waana meesha wasfigeeda aragteen marka samadaas inta xidigahaasi joogaan waa nabadgelyo haddii xidiguhu soo daataan samada waxaa ku iman doonta wixii loo ballan qaadayba nebigu waxaa nebigu yidhi wa ana amanatun liasxaabi anna ammaan baan ahay ku gudban asxaabtaydii fa idaa dahabtu markaan anigu tago ataa asxaabi maa yuucaduun asxaabtayda waxaa ku iman doonta wixii loo ballan qaaday oo maxay ah dee fitankii ayaa ku bilaabmaya markii nebigu tegay miyaana isdilin qaarkood isma wada dilini miyaan fitankii ku bilaabmin aakhirkoodii miyaana cumar la dilin albaabkii abaab albaabkii fitnada ku gudbanaa buu ahaa cumar markaa markii la dilay cumar soo albaabkii lama jebin misraacaynkiisi iyo labadiisii fardadoodba soo lama furinin soo fitankii iyo qalaaqilkii iyo mashaakilkii iyo xuruubtii oo dhami marka albaabkii kamay soo gelinin maalintaa cumar la dilay haba ka qabanin cumaan baa la dilay cali baa la dilay xuseen baa la dilay ibnu cali bn abi aalib wahaakada ilaa waa tii culimadii la dilay fitrat lquraa quraadii baa la dilay idaa wadica sayf falaa yurfac ilaa yowmi alqiyaama mar haddii seefta galka lagala baxo oo surka la dejiyo ilaa qiyaami saacay soconaysa waataa ummat almaxamed maalin walba islaynaysa walkufaar yatafarajuun gaaladiina halkan ayay kuraas soo fadhidaayoo way daawanayaan iyagoo mabsuud ku ah bal maanta caalam caalamka inta gubanaysa eeg waa intii muslimiinta ku noolayd wa ataa ummatii maa yuucaduun baa nebigu yihi markaan wuxuu nebigu alayh isalaatu wasalaam yidhi wa asxaabii amaanatu liummatii intaan ujeeda waa intaa asxaabtaydu waxay nabadgelyo u yihiin oo ku gudban yihiin liummati ummadayda faidaa dahaba asxaabii marka asxaabtaydu ay tagaan ataa ummatii maa yuucaduun ummadayda waxaa ku iman doonta wixii lo loogu loogu ballan qaaday waa taa maanta ina haysata markii saxaabadii ay hooydeen ayuha alikhwat alkiraam waan idinku dheereeyey maan jeclayn inaan wakti badan qaato leanno saxaabada fadligoodu waxa weeyaan waa wax fowqa alwasfi ah oo aan la soo koobi karinin waxa kuugu filan waaqica taariikh ahaaneed ee lasoo maray ayaa kuugu filan oo saxaabada nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciin saddexdaa qarni saddex qarni oo u dhigma ama la mid ah fi taarikhi اlmuslimiin ama fi taarikhi اlbashariya basharka oo dhan taariikhdoodii ma soo marinin hadday tahay taqwadoodii akhlaaq wanaagoodii macaamalo wanaagoodii ixsaankoodii raxmaddoodii siday xaqa u yaqaaneen siday xuduudda ilaahay u ilaalinayeen cadligoodii insaafkoodii iyo maaragtay garsoorkoodii cifadoodii iyo hufnaantoodii iyo dhowrsoonidoodii waxba kugu filanba cadowgoodii baa yaa u markhaati furay waqad qiil walxaqu maa shahida bihi alacdaa amase walfadlu maa shahida bihi alacdaa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuuna faray inaynu markaa raacno saxaabadaa oo hanuunkoodii qaadanno ilaahay wuxuu u hanjabay oo u goodiyey qof kastoo khilaafa saxaabada iska ilaaliya qofkii dariiqii saxaabada khilaafa ilaahay baa tabaaraka wa tacaala waciid adag u sheegay qaala tacaala waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili اlmu'miniin nuwalihi ma tawalaa wanuslihi jahannama wasaa'ad masiira wayatabic gayra sabiili lmu'miniin baa layihi qofkii rasuulka khilaafa waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa markii xaqii u caddaaday dabadeed buu rasuulkii khilaafay iyadoo loo sheegayo war xadiiskan ah eeg war aayaddan eeg waxaa qaaday casabiyad qabyaalad diineed baa qaaday ama qabyaalad qabiil baa qaaday ama qabyaalad qowmiyadeed baa qaaday tay doonta ha noqoto ilaa maanta qabyaaladda xagga diinta ugu xun oo dadkii ay qabaa'il noqdeen qabiil qabiil xagga diinta noqdeen axzaab wa firaq in aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican ya lasta minhum fii shay kuwii diintoodii la kala tegey ee qayba qayba noqday ee kooxa koox noqday ya kuwaa arrinkooda waxba kagama sugnid sidaa aawadeed waxa weeye ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala rasuulka cidda khilaafa intii xaqii u caddaaday dabadeed wayatabic oo weliba raaca kayra sabiili lmu'miniin waddadii mu'miniinta wadda aan ahayn aayaddaasi maalintay soo degatay ma mu'miniin aan saxaabo ahayn baa joogtay meeshaa muminiinta la sheegay ma nasaara waa maya waa iyaga wey nuwalihi maa tawalaa wanuslihi jahannama wasaad masiira marka jahannamaa ilaahay u sheegay iyo cadaaba nabiguna alayh isalaatu wasalaam wacdi dheer ayuu dardaarmay maalin buu maalin mawcida baliiqa wacdi dheer oo oo aada u xeel dheer ayuu saxaabada wacdiyey marmar dhif baa nebigu wacdigu dheerayn jiray khuabka unbuu soo gaabin jiray laakiin wacdiyada kale marmar waa dheerayn jiray wacdigaa maalintaa uu nebigu saxaabada wacdiyey wacdigu wuxuu ahaa darafat minha alcuyuun indhuhu ay ilmeeyeen ayay ahayd dabeetana saxaabadii markay wacdigii ka yaabeen waxay yihahdeen kaanahaa mawcidatu muwadicin fa awsina wacdigaaga rasuulka ilaahayow ruux dardaarmayo oo sidii ruux adduunyada ka tegaya oo dadkiisi la sii dardaarmaya aad moodaaye yaa wacdigaagane bal maanta nala dardaaran waxaanu kaa gunudno noo sheeg wacdigiisna markaa nebigu alayh isalaatu wasalaam waxa uu ku soo daray innahu man yacish minkum qofkii dabaday noolaada fa sa yaraa ikhtilaafan kaiiran khilaaf badan buu arki doonaa khilaaf badan buu arki doonaa khilaafku ma yara mid badan buu arki doona baa nebigu yidhi bal maanta umma alislaamiya sawiro labadii ruuxee meel wada fadhida waxay doonaysa inay iskhilaafto qof waliba wuxuu doonayaa an yutaa suxufan munashara nin walba in kitaab gaara la siiyo u yidhahdo aniga kitaabkayga waa kan kanu qorayay kitaabkii ilah iyo sunnadii inay isugu yimaadaanna waa diidayi oo ku kala baxaan markay fahamkiisa isku qabtaanna faham macsuuma baa loo sameeyey oo maxay ah faham saxaaba saxaabada qaabkay u fahmeen u qaata baadha oo soo hela marka nebigu wuxuu yidhi ninka dabaday noolaada khilaaf badan buu arki doonaa fa calaykum bisunnati sunnadayda qabsada intaa kumuu kaaftoomin nebigu alayh isalaatu wasalaam mu odhanin sunnadayda qabsada wakafa waa idinku filanta intaa ma odhan muxuu raaciyey wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiina almahdiyiin suna sunnadii khulafadana qaata waddadii ay mareen dariiqii ay mareen hilinkii ay qaadeen dadka khulafada ah ee hanuunsan ee ummaddana hanuuninaya kuwaa raaca baa la yidhi marka la leeyahay khulafada raaca waa cibaara can asaxaaba saxaabadii baa loo jeedaa wa fii muqadimatihim alkhulafaa اlarbaca afartii khaliif baana ayaana ayaana hogaaminayo hordhacu ah walidaalika saa daraaddeed culamadu waxay isweydiiyaan culamaal usuulku afarta khulafaa uraashidiin hadday israacaan israacoodaasi ijmaac ma yahay mise maaha balaag hadda yani wasnigooda baa lagu tusinaya bal qaar baa yidhi haddii abubakar iyo cumar israacaanna ijmaac ma tahy ummadda inteedii kalena ay meel marto waayo dee nabigaa yidhi alayh isalaatu wasalaam iqtaduu biladayni min bacdi aniga labada iga dambeeya ku dayda maa adri maa baqaa'ii fiikum anuu ma garanayo waxaan idiin sii dhex joogo iqtaduu biladayni min bacdi labada iga dambeeya ku dayda abi bakar wa cumar marka labadiibaa gaar loo xusay marka ninka yahada anigu ra'yigii labadii layla dardaarmay ra'yigoodii baan qaatay ma meel cidlaa buu istaagay mise meel saxan buu istaagay meel saxan buu istaagay hadduu yidhahdo halkii abubakar baan fadhiyaa bal ninkay kicinaya ha yimaado hadduu yidhaahdo yaa markay ra'yi tahay baan ka hadlaynaa laakiin hadduu nas khilaafo abubakar ya ma naskaa la raacaya mise abubakar baa la raacaya naskaa la raacaya waayo sunnada abubakar waxay tabacu tahay sunnada nebiga calayh isalaatu wasalaam bay tabacu tahay marka saasaa maaratay sunnadii laynoo faray saxaabada adilada haddaynu isnaado maanto dhawada runtii waktigaa inaga dhacaya majliskuna hadduu dheeraada baa layidhi shaydaankaa nasiib ku yeesha in istijmaama ama in in la qaato istiraaxaana waxaan uga tegayaa dadka walaalaha xaadiriinta ah lianno muxaadaraad kale inoo jira bacda almaqrib asal allah tabaaraka watacaala an yamuna calayna an yufaqihana fi اddiin وأن يغفر لنا ذنوبنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فأي كتاب من أحسن كتب السيرة السلف وأصحها ها وتنصحنا إليه الآن وحا سؤاشا أورانيسا كتاب كيما وفي عن kutubta ka sheekaysay siirada ama dhaqanka selafka keebaase ugu sixo badan runtii xagga ikhtiyaarku ikhtiyaaru lkutub waa min ascab alumuur laakiin waxaa jirta ciddatu kutub dhowr kitaab oo mid waliba sidiisa u fiican yahay oo ardaygu aanu ka kaaftoomi karinin siirada saxaabada waxaa kow ka ah kutubta maaragtay qortay kutubta uu leeyahay alimaam annaaqid albasiir alimaam adahabi fii kitaabihi siyar aclaam اnubalaa wa fii kitaabihi duwal اlislaam kutub badan buu leeyahay oo taarikh nololeedkii saxaabada wax badan ka qortay waxaana ka mida oo kale kitaabka la yidhaahdo alisaaba fi tamyiizi saxaaba lilxaafid alhumaam alxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah اllah baa ka mid ah waxaa ka mid a kitabka le alisticaab libni cabdilbar annimari alqurطubi waxaa ka mid ah kutubta iyaguna u tarjumeeyey maaragtay dee taariikhdii saxaabada kitaabka kutubta ay qoreen abu nucaym alasbihaani macrifatu saxaaba kutub badan baa jirta waxaa ka mid a kutubta uu leeyahay alxaafid ibnu kahiir oo albidaaya wanihaaya iyo kutub badan oo kale uu leeyahay iyo kutubu taraajim caamatan saxaabada runtii way maaragtay wax badan oo fadaa'ilkooda ah bay xuseen waxaa kaloo iyaguna si wanaagsan aada uga helaysaa maaragtay kutubta maaragtay loo khasisay saxaabadoo keliya sida qaarna waynu sheegnay ayaa ayaa maaragtay ka mid ah marka kuwaasaad raajici doontaan biidn illahi tacaala wsala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed